bsm اllaahi الرحman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى آlih وaصxaabih أجmaciin ama bacdu kitaabkan waxaa la yihaahdaa bayaan اlأdilaة الmardiya عlى الsunaةi الtarkiya adiladii laga raalliga ahaa caddaynteeda ee daliilka u ahayd waxaa la yidhaha asunatu tarkiya laba shay buu marka cinwaanka kitaabka uu ka koobmaa assunna iyo altarkiya oo daliil loo raadinayo assunna marka la yidhaahdo sunnadu waa dariiqa iyo jidka marka al la geliyo oo mucaraf ay noqotona sunnada markaas loo jeedo waxay tahay midii nebiga sala allahu calayhi wasalam altarkiya oo iyadana laga sifeeyey ayaa waxa ay tahay sunnadii nebiga sal ll ly slam ee ku saabsanayd waxyaabihii uu ka tegey isaga macnaheeduna marka waxay tahay wixii nebigu ka tegey sala allahu calayhi wasalam iyadoo ay baahidiisu ay joogto oo baahidiisii in nebigu uu sameeyo ay taagnayd waqtigiisa wax u diiday oo ka celiyey oo ka hor istaagana aynan jirin dariiqada marka laga raalliga yahay waxay tahay in nebiga oo nebiga loogu dayanayo sala allahu calayhi wasalam waa in looga daydaa ka tegistaas haddii uu ficil la imaado ou keenana waa uga dayanaynaa haddii uu wax ka tagana isagoo samayn karay yacni awooddeeda lahaa baahideedii ay joogtay waqtigiisa maanic iyo wax ka celiyeyna ounan jirin habkee baan nebiga ugaga dayanaynaa waxaan uga dayanaynaa inaan ku raacno ka tegistaas yacni macnaha shaygaa in la sameeyo wuxuu noqonaa cagsigii sunnada in laga tagaana waa sidii nebiga lagu raacayay sala allahu calayhi wasalam masaa-ishan marka uu kitaabku ku saabsan yahay marka waa masaa-il muhim ah xadiidka nebiga iyo usuululfiqhiga iyo siirada rasuulka iyo meelo badan uu galaa ee culimadana masaa-il badanay ku daaweeyaan weliba culimada fiqhiga kutubaha axkaamta iyo fuqahada ay qoreen waxaan arkaynaa waxyaabo badan oo ay ka tageen daliilna ay uga dhigeen nebigaa ka tegey sala allahu calayhi wasalam marka maadaama uu ku saabsan yahay itibaaca nebiga sala allahu calayhi wasalam ee nebiga raaciddiisana de wixii nala amrayba ay tahay oo ilaahay uu yidhi watabicuuhu oo alla uu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah laqad kaana lakum fii rasuuli llahi uswatun xasana marka nebiga maadaama sunnadiisa booskaas weyn ay taagan tahay wixii laysdhihi karo armaa fahamkiisu dadka ku yaraaday ama uu ku yaryahay in dadka loo laga la tusaaleeyo loo caddeeyo aada iyo aaday muhim u tahay towxiidkuna ama shahaadateynku laba qeyb ayuu ka koobmaa an nacbud allaha tacaalaa waxdahu ilaahay keliya inaan caabudno geesta labaadna waxay tahay wa an nacbudahu bimaa sharac waa inaan ilaahay ku caabudno wixii uu jideeyey isaga wixii uu jideeyeyna yaa yay noo soo marayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam wixii isaga marka uu ku dhaqmayna in lagu dhaqmo wixii uu ka tegeyna in laga tago ee kitaabku marka geesta wuxuu ku saabsan yahay turuugta waxyaabaha nebigu sal ll ly slam uu ka tegey sidii loogugu day looga loogaga dayan lahaa ayuu ka hadlayaa marka dadka muslimiinta ahna haddii towxiidku u saxan yahay waxa ay ilaahay ugu dhowaanayaanna ay hubaan inuu yahay wax nebigii la yimid sala allahu calayhi wasalam qofkaasi waqtigiisa iyo maalkiisa iyo juhdigiisa ma dhumin laakiin haddii waxa uu qofkii iska camal falaayo ou dhibtoonaayo laakiin uu ku dhibtoonaayo jid jidkii nebiga aan ahayn waa dhiban yahay caamilatun naasiba ou noqonaa naf shaqaynayso oo dhib un keliya ka kororsanayso oo dhibtoonayso haddii ounan hubinna waxaas uu ilaahay ugu dhowaanayo in ay yihiin wax sax ah haddii uunan hubinna waa dhibaato kale iyadana meel aadan ogeyn inaad wax ka helaysid iyo in kale ayaad ku lug go-an tahay sida saxda ana waxay tahay oo muslimiintuna ay ku liibaanayaan waa marka ay ilaahay keliya caabudaan kuna caabudaan sidii ilaahay u jideeyey oo isaga uu rabo salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh bismi illaahi araxmaan araxiim almuqadima marka inagoo sidaas og mowduuca kitaabku inuu saas yahay ayaan marka gudagelaynaa wuxuu ka kooban yahay kitaabku muqadama ama muqadimo iyo saddex fasal saddexda fasalna waxay tahay aayaadka kusoo arooray masaladan axaadiidta nebiga ee kusoo aroortay wax ka mida iyo aqwaashii culimada kuwii hore iyo kuwii dambaba si aan markaa u caddayno aayadahan iyo axaadiidtan annaka jaabkeenna inaanan ka inaanan ka fahmine dariiqii culimmada ku socotay inuu sidaan ahay wixii marka taa khilaafsanna waxaa fiican marka in dee aayaadka iyo axaadiidta iyo aqwaasha culimadoo tiro badan fasalka saddexaadaana ugu dheer yacnii qofkii markaa ay wax kaga jiraan mas'aladuna waxaa fiican inuu waxaa ka jawaabo intuu isku mashquuli lahay dadka niyaadkooda iyo iyo dadka inuu wax magacyo ku tiimbaray lahay iyo waxaa ka fiican inuu ka jawaabo waxa la tilmaamayo bis waayo dhammaanteen hadda adduunyadan joognaa islaamaan dhammaanteen wada sheeganaynaa rasuulkii baa rasuul noo wada ah muslimiinta muhimku marka waxa uu yahay wixii ishkaal yimaado inaan kitaabkii sunnada iyo fahamkii culimada aan markaa yacnii aan u bandhigno berrina marka yacnii waxaa ku xigta noloshan in laga baxo la dhinto waxaana kusii xigayo ilaahay hortiisa in la hor istaago marka qofka isagoo alla kacabsigaas uu ku jiro inuu marka masaa-ishan yacni marka uu ku fiiriyo waayo masaa-ishan waa waxa ugu muhiimsan ee laga hadlo waayo qof dhan inuu daalo ou noogo camal aan sax ahayn inuu ku noogo waa in nusxigu wuxuu keenaa in la yidhaha war ha ku daalin dariiqan dariiqi saxda ah maaha in la dhaho haddii marka masaa-ishan laga dhiga masaa-il iska basiidoo waktigan in laga hadla ma mudno oo muslimiintii dhibaatay ku jiraan waa maxay dadka waxa la lagala hadlaya iyo in la yidhaha war dhibka seen uga baxaynaa itibaaca nebigan uga baxayna sala allahu calayhi wasalam haddiiba diintii qofka uu ilaahay ku caabudi lahaa laga geliyo yacnii laga dhex geliyo waxyaabo aan ku dhex jirin iyo lagu dhex daro diintii oo qofkii dhallinyarada ahay soo barbaarayay iyo ninkii diinta soo gelayeyba diintii saxiixa ahayd ounan arkayninba dhibaato waayo arrintaa iyadan marka qofku waa inuu helaa diintii nebi moxamed la yimid oo saxiixa markaas inuu qaato iyo inuu ka tago isagaa iska leh taas laakiin culimada iyaga waxa waajibka saaran waxay tahay wixii markaa dadka diintooda ah inay bayaaniyaan marka waktigan iyo wakti kale iyo xilli kastaa waa muhim arrintan iyadan ayb marka qultu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin allah ammaan leh rab اlcaalamiin aladii awjaba calayna allihii nagu waajibiyey itibaaca nabiyihi sala اllahu calayhi wasalama nebigiisa raacidiisa waliqtidaa'i bihi iyo ku dayasho lagu daydo nebiga sala اllahu alay waliqtidaa'a bihi iyo inaan ku dayanno nagu waajibiyey ficlan wa tarkan inaan uga dayanno wixii uu sameeyena aan samayno wixii uu ka tegayna aan ka tagno oo isaga aan tusaale ka dhiganno wa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh mucallimu nnaasi nebigu huwa isagu mucallimu nnaasi alhudaa waa midka dadka hanuunka baro kan baray waayo dadka hanuunka waalmubayinu lahum kan dadka u caddaynayo maa ya-tuuna bihi waxay la imaanayaan wayatrukuunahu iyo waxa ay ka tegayaan oo fii amri diinihim ku saabsan marka xamdiga iyo shahaadada dhexdeeda labadaba wax kitaabka mowduuciisa laga fahmaa ku jirto oo tarkigii labada meelba waa ku jiraan wa sala allahu wasalama calaa nabiyihi muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu intaa kadib faqad kahurat اlbidcatu bidcadii waa badatay waxyaabaha aan yacni diinka ka mid ahayn oo diinka lagu dhex darsaday way bateen wacamad wayna caam noqotay wa umiitat الsunnatu sunnadiina waa la dilay bimicwali اljahli waxaa lagu dilay jahliga garweyntiisa wa miطraqi اlhawaa iyo hawada waxaa nafsaddu ay jeceshahay buruskeeda meeshaa marka laba arinaa meeshaas ku jirto waxa sunnada nebiga looga tegaba looga tagaba waxay tahay sababka looga tegayo sunnada nebiga waxay tahay imaa jahli iyo imaa itibaacu lhawaa qofka naftiisu waxay jeceshahay sunnadaa iska hor imaanaya hawadiisa u raacaya ama maxay qofkii waxaa iska hor imaanaya marka qofkii sunnadiibuuba ka jaahil yahay maba yaqaanba marka jahliguna waxbuu dilaa hawaduna waxbay dishaa iyadana waxaa dooqa iyo naftu ay iska jeceshahay ayb bimicwali اljahli wa miطraqi اlhawaa iyo wa xubi الri'aasati madaxtinimo jacayl qofku inuu madax diineed ahaado un xaqi waa uga tegaa iyo sunnada waayo markii maalan dadku ninkaani oo isagu diinka ku yacni ugu ahaa mid lagu daydo oo yacni dad dad muslimiina markaa yacni ri'aasad diineed ka dhex helay marku qofku noqdo haddii la yidhaaha war mas'aladan iyo dariiqan aad ku socotay waa qaldan yahay sunnadiyaa sidaan dhehayso isagoo ilaashanaya ri'aasadiisa ayuu diidaya marka waana la dagaalamayaa wax badan oo dadka qaarkood oo haddana wax garanayo oo diinkii wax ka yaqaano xaqa aynan u qaadanaynin waxay tahay berri mansiladaadaa hoos u dhacayso nacam adhow marka waxaa lagu leeyahay wadaadkan waa joogaye dadka muxuu wax ugu sheegi waaye ayaa lagu dhahayaa buu is leeyahay taa darteedu marka yacni uga tegaya waa cudur saddexaad marka oo xubi ri'aasa xataa shaba fi lbidcati asagiiru ilaa bidcadii uu kusoo barbaaray kii yaraa washaaba fiiha alkabiiru kii weynaana uu ku ciraystay bidca unbuu arkaa bis watukhidat isunnatu bidcatan sunnadiina waxaaba laga dhigtayba bidca lada alcaamati walmutacaalimiin dadka iska caamada ah agtooda iyo dadka mutacaalimiinta oo inay wax yaqaanaan ismoodaya laakiin aan aqoonin walbidcatu bidcadiina sunnatan baaba laga dhigtay wamaa haadaa kanuna ma ahan ilaa lijahli kathiirin min annaasi wuxuu ku imaanayaa un dad badan oo dadka ka mid ah jahligooda dartii unbuu ku ahaanayaa midkan can macaani sunnati ay ka jaahil yihiin sunnada macaanideeda iyo waxaqiiqati lbidcati iyo bidcada xaqiiqadeeda wacaaqib iyo wacaaqibatiha iyo cirib dambeedkeeda qofku hadduusan sunnadiina aqoonin bidcadiina aqoonin wuxuu iskaga soconayaa marka indhala-aan wayakfi wayakfi lmuslima alghayuura fi diinihi اlbaaxita can طariiqi الnajaati an yaclama qofka muslimkaa waxaa ku filan ee diinkiisa u qiiraysan ee raadinayo dariiqii uu ku badbaadi lahaa an yaclama inuu ogaado ana almubtadica qofka bidcada la imaanayo yaftarii cala allaahi inuu ilaahay ku been abuuranayo iyo wacalaa rasuulihi intaas inaad ogaato ayaa ayaa qofka muslimkaa ku filanba inuu bidco ka dheeraado ayb xayu inahu inuu alleh rasuulku been abuuranayo say ugu been abuurana xayu inahu isaga mudiifun ilaa diin illaahi ilaahay diinkiisiiba wuxuu u idaafeynayaa oo u tiirinayaa maa laysa minhu waxaanba kaba mid ahayn diintaa sidaas qabto ayuu leeyahay waana ma waana been allow ku been abuuranaya rasuulka bilidaafati ilaa ma'aalihi weliba marka loo sii geeyo lagu daro meeshu ku dambeynaayo wa bi'sa alma'aalu meel loo ahaa lagu yacni loo ahaado ayaa baasle oo qofka uu ku dambeeyo akraja الtirmidiyu fi jaamicihi wabu dawuuda fi sunanihi can اlcirbaad bni saariyata radia allahu canhu can الnabiyi sal ll slam anahu qaal إiyaakum wamuxdathaati اlumuur faina kula muxdathatin wax kastoo diinka lagu soo daraa oo allaa loogu dhowaanayaa la dhaho bidcat bidco waaye wa kula bidcati dalaalah waqad aala bilmru arrinku wuxuu ila gaaray sababkii marka hadda risaaladan ay ku timid waay waqad aala bilamru arrinkiibaa wuxuu ila gaaray ilaa an xaadartu inaan yacnii kelmad aan jeediyey maca bacdi asdiqaa'i saaxiibaday qaar ka mida anoo la jeedinaya kelmaddaas fii masjidin min masaajidi madiinati maqdashu aljariixa saanaha allaahu waxafidahaa min keydi alacdaa yacnii magaaladan xamar markaas muqdisho dhexdeeda muxaadaratan inaan ka jeediyey muxaadara fii bayaani bidciyati alixtifaali bimiilaadi الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam ee muxaadaradaa oo ku saabsanayd ixtifaalka sanadkiiba mar dhalashadii nebiga loo sameeyo arrintaa inay tahay arrin diinka aan ka mid ahayn oo nebiga ounan samaynin oo ay asxaabtu samaynin a'imadii afartaa aynan samaynin sidaana marka yacnii biay yacni iyadaa arrintaa marka caddaynteeda yaan kelmad marka ku lahaa kun afar boqol iyo labaatan iyo lixdii bay ahayd hijiriyada waqti marka uun hadda taqriiban markaa yacni lix iyo toban sano afar iyo toban sano meelaha laga joogo afar iyo toban sano waqti laga joogay ahayd fa kaana min jumlati maa takalamtu fiihi qeybta aan aniga ku lahaa marka wixii aan ka hadlay waxaa ka mid ahayd qaacidata tarki fa kaana min jumlati maa takalamtu fiihi qaacidatu tarki tarkiga oo hadda masaladan wixii nebiga ka tegay in laga tago ah ayaa aniga kelmadaydu marka ay ku saabsanayd wa annahu tarkigaasuna sunnatun inuu yahay wa anna maa tarakahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam wixii nebigu uu ka tegay maca qiyaami lmuqtadii ba wixii keeni lahaana ay joogaan maca qiyaami lmuqtadii u fiirso shayga nebigu uu ka tegaayo waa un laba wax midkood imaa waa cibaado ama waa mucaamalo soo maaha intaa cibaado marka baahideeda waa maxay cibaado maxaa loogu baahdaa baahida cibaadada waa maxay ku jirto altaqarub ila allah in ilaahay loogu dhowaado sidaas darteed marka shay ilaahay loogu dhowaado oo cibaado maxdi ah ah cibaado barax tiran ah ee baahida keenaysa ay tahay alla u dhowaansho ay tahay xilligii nebiga sala allahu calayhi wasalam waa joogay shaygaas oo waqtigii rasuulka sida waqtiganba loogu baahan yahay in ilaahay loogu dhowaado cibaadaad loogu dhowaado sidii loogu baahnaa ayaa waqtigaanna loogu baahan yahay marka wixii cibaado ah oo rabbi u dhowaanshaba ah ee waqtigii nebiga marka aan la samaynin yacni baahideeda waa jirtay ma jirin lama dhihi karo mucaamalo haddii ay tahayna markaas waa la tasawuri karaa shaygan baahidiisii ma joogtay mise ma joogin ama wax wasiilo iska noqon karo oo wax shay lagu gaaraayo iyo baahidii waa joogtay ma jirin waa la dhihi karaa kuwayaalkaas ayb marka wa ana maa tarakahu nabiyu sala allahu calayhi wasalama wixii nebigu uu ka tegay maca qiyaami lmuqtadii shaygii keeni lahaana ou jiro wa cadami lmaanici wax nebiga ka celiyaana ousan jirin fatarkuhu shayga in laga tagaa sunnatun ah sunno ah tarkigiisaa sunno ah wa ficluhu samayntiisuna maxay noqonay bidcatun bidcay noqonay u fiirsa marka meeshaa marka qaacidadan marka tusaale lagu soo dhoweeyey waxay tahay shayga baahidiisii haddaysanba jirin waqtigii rasuulka sal ll ly slam baahidi baahidiisii baan waqtigii nebiga joogin markau dhintay kabacdi ayaa baahidii timid shaygaas in la sameeyaa dhib ma laha nebigaa ka tegayna ma la dhihi kara sababtoo ah ee nebigu wuxuu uga tegay baahidiisii aanba jirinba waqtigiisi haddana baahidii baa timid muxuu noqon karaa maalan kaas tusaalihiisa qur-aanka in musxaf lagu ururiyo xilligii rasuulku ou noolaa baahidaas ma taagnayd mase ma taagnayn ma taagnayn baahidaas berigii rasuulka sal l slam sababtu waxay tahay waaba soo degaayey qur-aan cusub baa hadba soo degaayey waxbaa la nasakhaayey qur-aan markaas jiray ayaa la nasakhayay soo maha qur-aan kale ayaa soo degaayey cusub oo yacnii nebiga ku cusub sala allahu calayhi wasalam ayaa imaanayay marka in musxaf lagu qoro in marka yacni musxafkan qur-aankii dhammaa hal meel layskugu geeyo oo la yidhaha kanaa musxaf ah oo markaa yacni wax ka dambeeyana male waxna aan lagu daraynin waxna laga dhimaynin suurtagal ma noqon karin baahidii baan markaa jirin nebigiina waaba noolaay qur-aanka ma dhumaayo sala allahu calayhi wasalam laakiin markii nebigu dhintay xilligii abubakar oo saxaabadii qaar ka midana qur-aanka ay xafidsanaayeen qaarkii qur-aanka xafidsanaa in badan oo ka mida ayaa dagaal dagaaladii ka mida koowaad ee la galay xuruubu ridda ayay ku dhinteen markaas baa abubakar iyo cumar ay iswarsadeen oo waxay yidhaahdeen war hadday dadkii quraadiina saan u dhimanayaan ee qur-aanka in la xifdisnaado qalbiga lagu hayo keliya yaanan ku daynin ilaalintiisee musxafna aan ku qoranno meelna aan dhigno aan ku ururinno wax damboo qur-aan damboo soo degayana dabcan ma jirto musxafkaas marka waa la dabdi karaa musxaf wuxuu noqonayaa horay iyo gadaal midna aan wax looga daraynin waayo waaba dhammaadayba waxii xilligii rasuulkana taasaan jirin ogow marka dhinaca kale wa taas marka waa maa taas waa maca qiyaami اlmuqtadii wacadami lmaanicina maxaa noqonaya shaygan baahidiisii waa joogtay oo maalan salaada taraawiixda xilliga rasuulka sal ll l slam hal habeen amase laba habeen ayuu dadka tujiyey jamaaco dad baa nebiga kusoo xirtay gadaashiisa jamaacadii marka markay soo bateen habeenkii saddexaad ama afaraad nebigu waa usoo bixi waayey sala allahu calayhi wasalam wuxuuna ku cileeyey uu yidhi waxaan ka cabsaday in la idinku farad yeelo oo hadhowna aada awoodi weysaan sidaasaa looga tegay marka taraawiixdii in la jamaacaysto waqtigii cumar radia allaahu canhu cabsidaas waa baaba-day soo maha nebiga maanicaa ka celiyey maanicii waa zuulay waqtigii cumar wuxuu cumar soo celiyey marka taraawiixda in jamaaco lagu dukado sidaa ayuuna sameeyey cumar radia allahu canhu hadalka cumar uu yidhi nicmat lbidcatu haadihina xagga sharciga wax bidco ka ah ma aha ee xagga luqadda waay waayo xagga sharciga inaynan bidco ka ahayn waxaa ku tusaayo riwaayadii uu cumar laga wariyey oo dabaqaat lkubraa ibnu sacad uu ku wariyey cumar uu yihi lain kaanat hadihi bidcatan fala nicmat اlbidcatu hiya haddayba tan bidco tahay bidcaaba wanaagsan wey marka haddiiba ay bidco tahay maxaa ka garanaya inaysan bidco ahayn agtiisa oo nebiga hal habeen iyo laba habeenuu tukaday inuu daa'ima maxaa ka celiyey cabsi ou ka qaba in lagu farad yeelo markii nebiga dhintay farad yeelid waa dhammaatay ila cid loo sheegaayo ayaan jirin oo loo waxyoonayay ila waxyigii nebiguu ku dhammaaday sala allahu calayhi wasalam ayb meeshaas marka labadaa qodob mar walba fahm baahidii ma jirin yacni baahidii waqtigii rasuulka waa jirtay wax sidaanoo kale ka celiyeyna ma jirin waa in nebiga looga daydaa uj ula jeedo iyo arrin unbuu nebiga arrintaas uga tegay wax kale ciyaar ciyaar ugama tegin marka sunnadii maxay noqonaya in laga tago wa waxaasi waqad nawactu dalika biاlamhilati tusaalihii ayaan ku badiyey arrintaas wawacadtu hunaaka waxaan meeshaasna ku ballan qaaday an ulqiya fi hadihi اlmas'alati muxaadarata mustaqila kelma yacni mas'aladana sunna tarkiya inaan muxaadaro gaara u yeelo iyadana u sameeyo ilaa markaas kelmaday ku dhex jirtay in muxaadaro gaara loo sameeyo ayb liahamiyatiha ahamiyadeeda darteed waqad yasaraha allahu lii ilaahayna waa ii fududeeyo waa jeediyey uma khatara fii baalii khaatirun aakhar waxaa haddana qalbigayga kusoo dhacday arrin kale oo wa huwa an aktuba fiihi baxhan mukhtasaran baxhi lasoo gaabiyey inaan ka qoro waqad talaa hada alkhaaira khaairkaa igu soo dhacay waxaa raacay marka dalabun min bacdi اlikhwaan dalab walaalaha qaarkood ka yimid fashajacanii waxadaa bi aliqdaama fi lmowduuci wuxuu igu dhiirigeliyey isla markaana uu igu booriyey oo uu markaa yacnii igu tirtirsiiyey inaan gudagalo mowduuca liyuuqifanii calaa daqaa'iqa min alcilmi si uu iigu dul istaajiyo cilmi fara badan oo iga qarsoon waayo markaad wax aruurinayso kutub badanaad aq aqrinaysaa marka daqaa'iq oo min alcilmi oo kaa maqnaay ayaad arkaysaa waliyakuuna iyo si uu u noqdo jamcintaani kitaabkan ururintiisa cawnan liikhwaanii kaalmo si uu ugu noqdo walaalahay min ahli sunnati dadka sunnada nebiga raaca ah iyo washajan inuu noqdo qodax fii xuluuqi ahli lbidaci dadka ahlubidaca dhuuntooda ku taagan wa inii la aclamu waxaan ogahay low kataba fi lmawduuci gayrii mowduucan hadduu geyrkay wax ka qori lahaa la xashada alaahaara alkahiirata aathaar fara badan inuu soo ururin lahaa waalmanquulaati almustafiidata iyo waxyaabo lasoo guuriyo aada u faafsan laakina qalamii laakiin qalinkayga kaliilun mid noogan wahay wa bidaacatii fi lcilmina qaliilatun badeecadayda aan yacnii meesha keenayana oo cilmiga ku saabsanna mid aada u yar wahay wa kaana lisaana alkaatibi yaquulu qofka wax yacni midka wax qorayo waaba carabkiisu sidii isagoo dhahayoo kale mukrahun akhaaka laa baal walaalkaa waa mid la dirqiyeye geesi ma aha waa mathal waayo mathal waxaa loo waxaa lagu maahmaahaa arrin aadan inaad u baxdo aadan rabin marka danta kugu kalifto ood u baxdo ayaa marka waxaa la yidhaha mukrahun akhaaka laa baal walaalkaa marka waa mid la dirqinayo waayo ma ahane laa baal ee geesi ma ahanoo yacni geesinimo nin meel ula soo baxa ma ah ayb akhaakana dabcan waxay ku socotaa hadda luqat lqasri asmaa lkamsaha qasri iyo naqsi iyo in sidii asmaa lkamsaha lecraabaa ku jiri jirtay qasrigii luqadiisii baaba loo soo deliishadaa mahalkan mukrahun akhaaka laa baal wa hada almawduucu mawduucan yaxtaaju wuxuu u baahanayaa ila istiqraa'in taam nusuusta in la raaraaco si dhammaystiran wa tamuru bika kula yowmin maalin walba waxaa kusoo marayso tudaalicu fiihi lkutuba maalin walbood kitaabada daalacato bijiddin aada si wanaagsan oo yacnii si aan dhayal ahaynoo dhab ah aada u daalacato si dhaba markaad kutubta u daalacato waxaa kusoo marayso jumalun jumlooyin min alaahaari annabawiyati aahaarta nebiga ka mid ah wاlnuquulaati اlmustafawiyati iyo waxyaabaha nebiga laga soo guuriyey salى اllahu عalayhi wasalam wاlaaahaari اsalafiyati iyo aahaarta salafka loo nisbeeyey fii dalika oo kan ku saabsan kaagan wa ana aktubu anugu waxaan qorayaa maa xadaranii اlana inta ii diyaarsan hadda mimaa lafaqtu bihi waxaan soo ururiyey ah waltaqadtu aan soo gurbiyey min buxuuri kutubi ahli lcilmi zaakhirati ahlu cilmiga yacni kutubtooda badaheeda buuxdo aan kasoo guuriyey xoogaa yar ayaan marka yacni waxaa weeyaan wixii aan kitaabada aan ararkay kasoo guuriyaan halkan ku keenaya waqasamtu lbaxha kataalii baxhiga sidan soo socotaan u qeybiyey dikru maa warada fi lmowduuci min alaayaat mowduucan wuxuu kusoo arooro aayada ah ma jaءa fi اlaxaadiiثi الnabawiyati mima yadulu calى ma dakarna axaadiidta nebiga wixii ku yimid oo wixii aan sheegnay ah dikru jumali min aqwaali ahli اlcilmi fi dalika iyo aqwaasha ahlucilmiga oo arrinkan ku saabsan waclam ogow ayuha اlqaari'u kan aqrinayow ana اdaalaةa اlmanshuudata baadida la raadinayo fii hada اlbaxdi baxdigan dhexdiisa lagu raadinayo almutawaadici ee yani mutawaadica ah ee iska hooseeyo hiya tarku nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa nebiga ka tegistiisa wahal huwa daakhilun min jumlati sunani nabiyi sal l slama maka ma soo gelayaa tar wixii nebigu ka tegay sunnooyinka nebiga sal l slama alwaajibi calaynaa ee dusheenna waajibka ku ah itibaacuhaa raaciddeeda tarkigaa ma soo gelayaa waxyaabahana lagu waajibiyo inaan nebiga raacna waacnii bi hada tarki tarkiganna waxaan u jeedaa maa tarakahu sala allahu calayhi wasalam wixii nebigu uga tegay tadayunan diin ahaan wa taqaruban iyo taqarub alla u dhowaansho maca qiyaami lmuqtadii wa cadami lmaanici intaas marka waa muqadamadii asbaabtii iyo mowduucu meeshuu u jeedo iyo yay ku saabsan tahay madhalun meel laga galo kitaabka yaan banaysanaynaa marka qabla alkhawdi fi hada albaxri lmuljim baddaan yacnii dadka harqinayso inta aanan gudagelin oonan dabaalanin yacnii baxigan dheer intaanan gelin baxiga dheer ee masaladan ujeedaa awaddu waxaan jeclaysanayaa an ucarifa inaan tacriifiyo shay-an wax oo min macno sunnati ka mid ah idi tarku min jumlatiha sunno iyo tarki baan ka hadlayna horta waa inaan sunno naqaano bal sunnada aan tacriifino assunnatu maxaa laga wadaa qaala alimaamu اlxujatu ismaaciil bnu moxamed bni fadl abulqaasim ataymiyi wuxuu yidhi qaala ahlulugati shay marka la tacriifinaayo luqada carabigana dadkeeda sida ay u yaqaanaanna waa loo sheegaa sharcigu sida uu u yaqaanana waa loo sheegaa ahluluqadii marka waxay dhaheen asunatu assunnatu siiratu waariiqatu sunnadu waa dariiqa dariiqada iyo iyo iyo iyo habnololeedka waa jidka faqowluhum markay dhahayaan fulaanun hebel cala sunnati buu ku taagan yahay wa min ahli sunnati waayo marka la leeyahay ay huwa muwaafiqun litanziili waa mid waafaqayo waxyiga alla soo dejiyey walahari iyo aharka yacnii aharku marka wuxuu noqonaya wixii nebiga de laga dhaxlay ama asxaabta iyo taabiciinta iyo wixii laga soo gaaray fi lficli iyo walqowli ficilka iyo hadalkaba waa ku waafaqaa walianna sunnata sunnaduna laa takuunu ma ahaanayso oo lama helaayo maca mukhaalafati rasuulihi iyadoo rasuulka la khilaafayo sunna ma jirto meeshaas haddii rasuulkaba la khilaafayo sunna meeshaas ma taallawa ayb marka labadii tacriifba waxaad moodaa inuu halkan ka galay ahluluqada sunnadu waxay u yaqaanaan jid ama dariiq dariiqaas ama ha noqdo mid khayr ama mid shar ahlu sharcigu laakiin maxay u yaqaanaan midda nebiga laga soo gaaray ayay ka wada waa dariiqii rasuulka sal ll ly slam wa qaala alfayuumiyu fii kitaabihi almisbaaxu lmuniir fii gariibi sharxi اlkabiir taxta maadati sanana safxada laba boqol iyo afartan wasunnatu sunnadu aariiqatu waa waa jidka wasunnatu asiiratu baa la yidhaha haa qultu haada tacriifu tacriifkan maca wajaazatihi koobnaantiisa lala qabo yajmacu bayna atacriifi allugawiyi iyo walisطilaaxiyi ayuu jamcinayaa fi sunnati wa qaala alfayuumiyu fi kitaabihi almisbaaxu lmuniir fi gariibi sharxi اlkabiir taxta maadati sanan wsunnatu wuxuu yihi aariiqatu wasunnatu siiratu xamiidatan kaanat mid lamahadiya ahaatayaa ow damiimatan ama mid xun ahaatayaa waljamcuna sunan isaga marka luqadiiu ka fasiray wa qaala alimaamu nawawiyu alimaamu nawowi fii kitaabihi tahdiib اlasmaai wاlluqaat isagana wuxuu ku yihi maadada sanan asunnatu sunnadu sunnat الnabiyi waaye salى اllahu alayhi wasalam waa dariiqi nebiga asluhaa asalkeedu aariiqatu waayo waa dariiqada wa tudlaqu waxaa lagu idlaaqaa sunnatuhu sala allahu calayhi wasalama sunnada nebiga waxaa lagu idlaaqaa cala alaxaadiidi almarwiyati canhu axaadiidta laga wariyana waa la dhahaa walidalika abu daawuud kitaabkiisa maxaa la dhahaa assunan wa tudlaqu sunnatu sunnada waa waa la idlaaqaa cala almanduubi shaygaas waa sunno marka la leeyahy waajib maahana laga wadaa dhowr sii u tacriifinaya marka ma arkay qultu tabayana min hada meeshan waxaa ka caddaaday ana sunnata lahaa ictibaaraani sunnada laba ictibaar inay leedahay ictibaarun caam ictibaar caam ah waictibaarun khaas ictibaar khaas ahoo isطalaxa bihi lfuqahaau fuqahada ay ku erey baxsadeen falawalu kan hore yashmalu jamiica maa habata can الnabiy sal l slam kan hore wuxuu koobayaa ou shamlinayaa wixii nebiga ka sugnaaday oo dhan sawaaءn kaana waajiban ow manduuban ahaayaya waajib ama sunno baynama thaanii midka labaadse qaasirun wuxuu ku kooban yahay calaa maa dalabahu shaaricu dalaban gayra jaazimin wixii shaaricu ou dalbaday dalbasho aan lagugu waajibinin oon go-nayn wahuwa isilaaxu daa'ifati اlfuqahaa fuqahada waayana isilaaxooda midkaa waqaala alxaafid bnu rajab raximahu llah isagana wuxuu yidhi wasunnatu sunnada hiya ariiqatu lmasluukatu waa jidka la qaado fayashmalu dalika kaagaas marka wuxuu shamlinayaa altamasuka bimaa kaana calayhi huwa in la qabsadoo lagu dhego wixii uu nebiga ku taagnaa wa khulafaauhu raashiduun khulafaau raashidiin ay ku taagnaayeen oo min alictiqaadaati caqiidada walacmaali acmaal iyo walaqwaaliba ah wahadihi hiya sunnatu lkaamilatu sunnada dhammayska tiranna waa taas inaad nebiga iyo khulafaa raashidiin uga dayato ictiqaadka acmaasha iyo hadaladaba walihada kana salafu qadiiman saa darteed salafku waxay ahaayeen hor laa yuطliquuna sma sunnati sunnada magaceeda kuma idlaaqi jirin ilaa calaa maa yashmalu dalika kullahu wa intaasoo dhan wax shamlinaya unbay ku idlaaqi jireen waruwiya macnaa dalika can اlxasan wاlawsaaciy wاlfudayl bni ciyaad ayaa macnaha laga soo wariyey wakaiiru min alculamaai اlmutaakhiriina culimadii dambe in badan oo ka mid ahna yakhusu sma sunnati magaca sunnada wuxuu ku gaariyeelayaa bimaa yatacallaqu biاlictiqaadaat caqiidada bes liannahaa aslu اddiin waa asludiinkii oo markuu leeyahay fulaanu min ahli الsunnati waاljamaacati waaye wuxuu ka hadlaya waa caqiidada markaas sababtu waa maxay dee sunnadu caqiidada waa ka guda weyn tahay caqiidadii acmaashii kulli waa soo gelay laakiin maxaa caqiidada ay uga qabanayaan oo kutubta caqiidada ay kutubu sunna ugu magacaabayaan sababta wuxuu leeyahay meel weyn bay sunnada nebiga kaga taallaa waalmukhaalifu fiiha calaa khatarin cadiim waa asludiin qofkii meeshaas nebiga ku khilaafay ee asxaabtiisana khatar weyn uu ku sugan yahay intaana marka waa madkhal ku saabsan sunno waxa la yidhaahdo sunno marka maxay isugu soo biyo shubatay waa dariiqii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo khulafaa uraashidiinka iyo asxaabtiisa dariiqooda alfaslu lwalu fasalka koowaad dikru maa warada fi lmowduuci min alaayaat mowduucan waxa kusoo arooray ee aayaad ah sunna tarkiyada alaayat lulaa aayadda koowaad qaala tacaala allah wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli llaahi uswatun xasana laqad kaana lakum waxaa idiin ahaatay fii rasuulillaahi rasuulka yacni dhexdiisa ama shaanigiisa uswatun dayasho ayaa idinkugu sugan dayashada oo xasanatun wanaagsan liman ayay ugu sugan tahay nebiga dayasho kaana ahaaday huwa isaguba yarjullaaha walyowma alaakhira alla iyo maalinta aakhiro rajaynayo wadakara allaha allana xusay kahiiran dikran kahiiran xusid badan aayaddan marka maxaa ku jiro nebigii kudayashaa idinkugu suganaa la yidhi ayb see marka nebigii kudayashaa idinkugu sugan markii la yidhi mowduucan oo nebigu wuxuu ka tegay ka taga aayaddan seen uga fahmaynaa mar walbo aayad ama xadiid la sheego waxaan isku dayeynaa aayadda qaabka ay u tusayso macnaha aan aan ka hadlayno xadiidku sida uu u tusaayo wajhu dilaalati min alaayati marka waa inaad marka masale la baxdinayo xukun baad sheegaysaa waxaad leedahay masalada xukunkeeda waa saas daliilkiisaad sheegaya xukunkan maxaa ku gaartay wa daliiluhu kadaa wa haye daliilkan xukunka aada sheegtay soo u tusaa wajhu dilaalati kadaa wa kadaa wa intaasaa laga rabaa qofka aayad iyo xadiid waa la akri karaa laakiin aayadda xadiidka ma tusaayaan xukunkan waa inaad adiga caddaysaa lagaa rabaa haddaa caddeey weyso meel ma haysan ayb wajhu dilaalati min alaayati marka aayadda wejka ay ku tusayso wuxuu yahay ana fi laayati aayadda waxaa ku sugan iijaaban waajibin min allaahi ilaahay xaggiisa ka timid calaynaa annaga dusheena nalagu waajibiye nalagu waajibinayo an na'tasiya binabiyi sal l slam inaan nebiga ku dayanno waajibintaas marka aayadda xaggay uga sugan tahay biqariinati liman kaana yarju llaha walyowma alaakhira qariinadaas marka ninkii alla iyo aakhiro rajeynayo marka qof walbaa alla iyo aakhiro inuu rajeeyo waa laga rabaa soo maha ninkii alla iyo aakhiro rajeynaayo ayaa waxaa la leeyahay nebiga ha ku daydo idan marka qof walbaana inuu alla iyo aakhiro rajeeya waa ku waajib waa laga rabaa waxaana lagu xiray qofkii yacni alla i aakhiro rajeynaya nebiga inay dayasho ugu sugan tahay marka meeshaay nebiga lagu daydaa waajib a ilaa alla i aakhiro in la rajeeya iyadu waa waajiba id cilo e haadaa kani waciidun waa waciid waciidka oo wakadahu llahu tacaala alla ou adkeeyey waciid waayo liman kaana yarju llaha walyowmi alaakhir waa waciid goodi baa ku jiro yacni haddaadan alle aakhiro rajeynaynin ha ku dayanin waayo markaas waciidkaasa ku jiro wahada aliqtidaa'u dayashadanna yadkhulu fiihi waxaa soo gelaya alficlu watarku nebiga kudayda marka laleeyahy wuxuu sameeyey sameeya wuxuu ka tegayna ka taga id maxaa yeelay cilo ee laa yataxaqaqu ma yacni dhaboobayo ilaa bificli maa facalahu kudayashadiisu ma dhaboobayso ilaa waxay ku dhaboobaysaa wixii uu sameeyey in la sameeyo bis unbay ku dhaboobaysaa watarku ka tegista lafteedana ficlun iyada lafteedaaba ficil ah yani rasuulku wuxuu sameeyey samey marka lagu leeyahay ka tegista shay ou ka tagaana waa ficil iyada lafteeda oo adiga hadda markaad qof dhibaatadaada iyo shartaada aada ka ceshato ficil baad sameynaysaa ka tegistaas aa ka tegaysid waa ficil watarku ficlun waa qaacido meeshaan ogaada marka haddii aan ogaano qaacidadan ka tegistu inay ficil tahay wax kale uma baahnin wax waxaan leenahay marka shaygaa nebigaa sameeyey see u sameeyey wuxuu sameeyey inuu ka tegay sidii uu u sameeyey u sameey oo ka tegista ah ayaa la leeyahay marka ayb watarku ficlun weeyaan waburhaanuhu tarkigu inuu ficil yahay daliilkiisu qaala alimaamu abulmudafar aلsamcaaniyu alimaam abulmudafar mansuur bnu cabdiljabaar aلsamcaaniyu waxa uu yidhi ayb abulmudafar marka dee fuqahadii shaaficiyada waaweyneedu ka mid ahaa qarnigii shanaad ama lixaad ayuu noolaa ayb kitaabka qawaadiculadilaha ayuu leeyahay hadalkana isagoo ku yidhi fain qiila hadii haddii la yidhaahdo low kaana alficlu minhu sala allahu calayhi wasalam cala alwujuub ficilka nebiga haddii la yidhaahdo wujuub lagu xambaaro lakaana tarku cala alwujuub wixii nebigu ka tegay in laga tagaana waajibay noqo lahayd qulnaa waxaan leenahay naquulu waxaan dhahaynaa idaa taraka الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama shay-an nebigu hadduu wax ka tago min alashyaai waxyaabaha ka mida wajaba calayna mutaabacatuhu waxaa anaga nagu waajibaysa inaan ku raacno fiihi tarkigaas ka tegistaa inaan ku raacno alaa taraa ma arkaysidoo anahu salى اllahu عalayhi waslama nebiga lamaa qudima ilayhi اdabu baashii dabada markii nebiga loo soo dhigay dabada marka waa abeesalugaaleyda wax u eg ama shabahayo oo dhulkaas xijaaj laga cuno ayaa marka miiskiisii la keenay fa amsaka canhu nebiga waa ka joogsaday wa taraka aklahu cunistiisana waa ka tegey markii sidaa ay dhacday amsaka canhu asxaabuhu asxaabtiina waa ka joogsadeen wa tarakuuhu wayna ka tageen ilaa an qaala lahum ilaa uu nebiga uga yidhaahday innii acaafuhu anigu waxaani ma jeclaysanayo waxaan dadkaygu waxay cunaan ma ahanoo waa ka ashaashayaa wa adina lahum fii tanaawulihi waana u idmay inay cunaan meeshaas marka ujeedku waa maxayna cuntaa lasoo dhigay rasuulkii gacan uma qaadin asxaabtii meeshay fadhiyaan ayagana gacan uma qaadin maxay marka asxaabta fahamsan yihiin wixii nebiga ka tago in laga tago isagaa tusaale u ah isagay fiirsanayaan wuxuu ka tago waa ka tegaayiin ilaa uu nebigu yidhaah war aniga macno kalaan uga tegay iska cuna waa la cuni karaa oo u fasahay soo ma arkaysa marka wuxuu leeyahay nebiga in tarkiga lagu raacaaba saas waayaba sida ay tahay qultu kharaja asla alxadiidi xadiidka asalkiisa waxaa soo saaray albukhaariyu fii saxiixihi wa fiihi waxaana ku sugan oo raqamkaasu kusoo saaray wa fiihi lamaa ra'aa khaalidun innabiya sal l slam khaalid markuu arkay nebiga rafaca yadahu minhaa gacantiisa inuu kor uga qaatay qaala wuxuu yidhi axaraamun huwa yaa rasuula allah rasuul allow xaaraan miya wuxuu rabaa inuu ogaado nebigu inuu tadayun ahaan uga tegay diin ahaan iyo in kale wa haada tawaqufu marka ka joogsigan min khaalidin khaalid ka xasilay yadullu wuxuu tusayaa calaa ana saxaabata saxaabada yunaziluuna turuuka nabiyi sal l slam ka tegisyaalka nebiga oo wax ka tegaayo waxay dejin jireen mansilata sunan sunnooyinka booskeeda allatii min shanihaa taasoo shanigeedu uu yahay aliqtidaau waliqtifaau bihaa in lagu daydo wa mimaa yadullu waxyaabaha ku tusaayo calaa ana tarka tarkigu ka tegistu min jumlati alafcaali inay ka mid tahay qowlullaahi tacaalaaba ayaa ka mid ah lowlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna waalaxbaaru can qowlihim alihma waaklihim alsuxt labi'sa maa kaanuu yasnacuun lowlaa yanhaahum may ka reebaan alrabbaaniyuuna kuwooda rabbaaniyiinta iyo walaxbaaru culimmadooda dadka may ka celiyaan can qowlihim اlihma can qowlihim اlihma dhihitaankooda iyo ku hadalkooda ay dembiga ku hadlaayaan iyo wa aklihim cunistooda asuxta xaaraanta ay cunayaan yacni may ka reebaan lmay marka maynan ka reebin waxaa lagu canaanana lagu boorinayaa inay ka reebaanaa la rabaa waxaa lagu canaananayaa marka inaysan ka reebin labi'sa waxaa baas lahaaday maa kaanuu yasnacuuna waxay samaynayeen hadda ficilka ay la imaadeen muxuu yahay tarku اlamri biاlmacruuf wannahyi can اlmunkar soo maaha macruufkii inay faraan munkarkii reebaanay iskaga tageen ilaahay muxuu ka cabiray marka arrintaas sunci iyo ficil oo waxaa la yidhi labi'sa maa kaanuu yasnacuuna waxaa baas leh wixii ay sameynayeen waxay sameeyeen waa maxay inay ka tageen waajibkii la faray idan tarkigu waa ficil iyo sunci marka qaala alcalaamatu cabdullaahi bnu اlxaaj fii manduumati اlmusamaati bimaraaqi الsucuud wuxuu ku yidhi walaa yukalifu bigayri اlficli baaciثu اlanbiya warabu اlfadli fakafuna bالnahyi maطlubu الnabi watarku ficlu fi صaxiixi اlmadhabi walaa yukalifu ma kalifaayo bigayri اlficli ficil waxaan ahayn baaciثu اlanbiyaa ambiyada allihii soo bixiyey iyo warabu lfadli iyo fadliga rabbigiisa ayb waxaan ficil ahayn ilaahay dadka kuma kalifo wax in la sameeyo ayuu alla amraa dadka fakafunaa binahyi fakafunaa marka ka joogsigeenna binahyi shay shayga yacnii nalaga reebay aan ka joogsanayno matluubu nnebiy nebiga kii ou dalbay fakafunaa binahyi maطlubu الnebi watarku tarkigu ka tegistuna ficlu waa ficil fii صaxiixi اlmadhabi madhabta صaxiixa dhexdeeda marka watarku ficlun waay markaad shay ka dheeraato ficil baa ku jirta adiga ayb ayb qaala اlcalaamaةu mxamed اlamin bn اlmukhtaar الshanqiiطi mxamed اlamin bn mxamed اlmukhtaar الshanqiiطi raximah اllah fii kitaabihi wuxuu ku yihi naru lwuruud fii kitaabihi nahri اlwuruud fii shari nahrulwuruudka oo kitaabkan sharxa maraaqiga fii sharxi haadayni اlbeyteyni wuxuu ku yidhi walficlu isaga sooma dhihin yacnii ilaahay waxaan ficil ahayn dadka kuma kalifo wuxuu yidhi walficlu ficilku fii kalaami اlmu'alifi mu'alifka hadalkiisa yashmalu arbacata ashyaa afar shay ayuu koobsanaa wahiya alficlu waa fal fal walqowlu hadal walcasmu go-aan go-aan in la qaato go-aanka marka waa ficil oo qalbi ah waay soo maaha walcasmu almusamamu go-aanka yacni la goostay qofka uu go-aanku gaaray uunan ka joogjoogsanaynin liannahu ficlulqalbi waayo kaas qalbiga ficil ou sameynayo way kana faraadna waa maxay watarku iyo tarkiga marka markuu leeyahay walaa yukalifu bigayri اlficli baaciثu اlanbiyaa waxaan ficil ahayn ilaahay dadka kuma kalifo ficilka isaga agtiisa afar shay waay fal iyo qowl iyo go-aan iyo tarki intuu ficilay u tahay intaasaana amarku ka koobnaa intaha uma اstadla bاlaayati aayaddu soo deliishaday marka shanqiidi alatii dakarnaaha aan sheegnay saabiqan aayaddii lowlaa yanhaahum الrabbaaniyuun wاstadla ayضا bqowli الnabiy sal اه l slm wاlmuslimu man salima اlmuslimuuna min lisaanihi wayadihi muslim waxaa la yidhaahdaa kay ka nabad galeen muslimiinta carabkiisa iyo gacantiisa fasamaa wuxuu ku magacaabay nebiga kafal adaa dhibka in la ceshto oo laga joogo slaaman ayuu ku magacaabay wax layska rabo fadala calىa ana اlkafa ficlun arrintaa waxay tustay wax in laga joogsadaa inay ficil tahay ayb shayga in lala imaado iyo in laga joogsado labadaba waa ficil aada samaynaysa maa inaad la timaado inaad ka joogsato oo ficilkaa ka dhexeeya marka wayadullu calaa ana tarka camalun tarkigu inuu camal yahay waaa waxaa tusayo qowlu raajizi raajiskii qowlkiisii kii gabyayay wuxuu yidhi marka saxaabada markay dhisaayeen ay ahayd masaajidka nebiga slى اllahu عalayhi waslm wuxuu yidhi lain qacadnaa wالnabiyu yacmalu fadaka mina alcamalu اlmudallalu lain qacadnaa haddaan fadhiisanno wاnnabiyu yacmalu nebiguna ou shaqaynaayo iyadoo nebiguna ou shaqaynayo fadaka kaagaasi mina anaga alcamalu اlmudallalu waa camal la baadinimo xugminayo yani haddii nebiguna dhagxaantii daldalayo u shaqaynayo annagana aan iska fadhiisanno fadhigu marka waa maxay waa ka tegis waxaa laga tegaa soo maaha muxuu ku tilmaamay marka fadaka mina alcamalu waa yiri waa camal almudallalu shaqo xun waay arrintaa wa mima yadulu calaa ana tarka ficlun tarkigu inuu ficil yahay waxyaabaha tusaya waxaa ka mid a maa qaala nabiyu sal ll ly slam wuxuu nebigu uu yidhi oo ninkii jubbadda watay watay ee barafuunka uu ku dharoobnaa iyo zacfaraanka ee nebiga weydiiyey uu yidhi maxaan sameeyaa wuxuu yidhi wasnac maa kunta tasnacu fii xajika wasnac maa kunta tasnacu fii xajika saasuu ku yidhi qaala alxaafid ibnu xajar ibnu xajar wuxuu yidhi xadiidkaa isagoo sharxayo qaala bnu lmunayir fi lxaashiyati wuxuu ku yidhi qowluhu wasnac macnaahu utruk waay ka tag lianna almuraada maxaa yeeley ujeedku wuxuu yahay bayaanu maa yajtanibuhu lmuxrim ninkan xarman waxa uu ka dheeraanayaa ninka uu su-aalaya soo maha jubbadoo wataa maxaan sameeyaa jaakadoo wataa markaasuu leeyay maxaan sameeyaa wixii xajka aad ku sameyn lahayd ku sameeyaa layidhi xajkuu isagu yaqaanaa ilaani marka ku sameyda marka maxay tahay wixii markaad xaj xirato aada iska ilaali jirtay cumradana iskaga ilaali waayo macnaheedu macnaahu utruk lianna almuraada bayaanu maa yajtanibuhu lmuxrimu fayu'khadu minhu waxaa laga qaadanaa buu yidhi faa'idatun xasanatun faa'iido wanaagsan wahiya ana tarka ficlun tarkigu inuu yahay fal iyo ficil intaas marka maxay ku tusayeen aayadahaas iyo tarkigu inuu ficil yahay mar hadduu ficil noqdayna hadda waa in nebiga looga daydaa sala allahu calayhi wasalam idaa caqalta maa dukir wixii lasoo sheegay haddaad garatay faclam ogow ana maa yajibu calaynaa min itibaaci afcaali nabiy sal l slama waxa nagu waajibka ah oo nebiga afcaashiisa in la raaco fatarku daakhilun fiihi tarkigu waa soo gelaa marka ilaa waa ficila alaayatu thaaniyatu aayadda labaad qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah qul waxaa tiraa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha ilaahay inaad jeclay aada jeclaanaysaan faatabicuunii isoo raaca yuxbibkum ullahu alla idin jeclaadee aniga iraaca amar waayo marka faatabicuunii buu ayuu leeyahay alle nebiga saa ku dheh baa la leeyahay wa wajhu dilaalati min alaayati aayadda wajhu dalaaladeedu waxay tahay huwa ana iطlaaqa amri litibaaci raacitaan amarkiis in layska iطlaaqoo lasii daayo yashmalu turuuka turuugtii nebiga waa soo gelayaan wuxuu ka tegayna ka tag wuxuu sameeyeyna sameey allatii kaas oo kaana muqtadaahaa qaa'iman baahidiisu ay taagnayd wamaanicuhaa gayra mawjuudin maaniceedana uusan joogin fii zamaanihi sal l l slam wahaaka fahma salafi aimada salafka fahmkooda qaado a'imat alhudaa a'imadii hanuunka qaado fahamkooda ahla alfiqhi walistinbaad dadkii fiqiga iyo istinbaadka ahalka u ahaa yani waan rabaa marka nebiga in looga dayanayo wixii uula imaadayna in lala imaanayo wixii ka tegayna laga tegaayo fiiri marka sida ay u fahmeen a'imada salafka qaar ka mida qaala alxaafid ibnu xajar raximahu llah ibnu xajar wuxuu yidhi fii qowli mucaawiyata mucaawiya markuu yidhi laysa fi lbeyti shay-un mahjuur kacbada dhexdeeda ma jiro ama kacbada ma jiro wax laga hijroonayo o laga tegayo sababka hadalkan ka keenay wuxuu ahaa ibnu cabbaas ayaa wuxuu arkay mucaawiyo oo kacbada dawaafayo afarteeda tiirna taabanayo kacbada afar tiiray ku taagan tahay soo maaha afarta tiirba mucaawiya waa taataabsanayo markaasuu ibnu cabbaas ka celiyey labada shaamiyeynka inuu taabto ayuu ka celiyey oo labadan xajarul aswadka midkuu ku yaalla iyo midka kale ee yamaaniga bis taaba ayuu ku yidhi wuxuu ka celiyey marka inuu kacbada kulligeed wada taataabsado markaasuu mucaawiya wuxuu ku jawaabayo uu ibnu cabbaas ku yidhi laysa fi lbeyti shay-un mahjuur kacbada meel laga tegaayo ma lahu yiri meel walba waa tataa waa la taataabana ayb mujiiban calaa dalika calaa dalika bna cabaas isagoo ugu jawaabayo xiina nahaahu markuu ka reebay can istilaami ruknayni shaamiyeyni markuu ka reebay isagoo ugu jawaabaya ibnu cabaas sidaa markuu yidhi qaala alxaafidu ibnu xajar wuxuu yidhi wa ajaaba ashaaficiyu imaamu shaafici wuxuu ku jawaabay can qowli man qaala qofkii yidhi laysa shay-un min albeyti mahjuuran qofkii yidhi yani hadalkaas mucaawiyow rabaa inuu ka jawaabo alimaamu shaafici wuxuu ku jawaabay biannaa lam nadac annaga ma aanan ka tegin istilaamahaa labada tiir waxaan ahayn inta kale inaan taataabanno ma aanan uga tegin hajran lilbeyt ka tegid iyo nicid aan kacbada nacayno wa kayfa sideebuu yahjuruhu sow uga tegayaa oo u nacayaa wahuwa yatuufu bihi kulligeed boobu ku dawaafayaaye see uga tegaa oo u naca laakiin marka maxaan labadaas uga tagnayoo labadaana aan u taabanaynaa walaakinaa natabicu sunnata laakiin sunnadaan raacaynaa buu yidhi sunnada nebigaan raacaynaa ficlan wa tarkan halkaas waa maxalushaahidka marka sunnada nebigaan raacaynaa ficlan wixii uu la yimidna waa la imaanaynaa wa tarkan waa ku raacaynaa wuxuu ka tegayna waa ka tegaynaa marka dadka dhahaayo nebiga ma samaynin war waxaas daliil maahan uu kuleeyahay jur-ada dadka qaar ku jirta waxbaa laga doodayaa markaasaad leedahay war rasuulkii ma samaynin rasuulka ma samaynin xujo ma ahane xujo la imaa uu kuleeyahay waa jur-a de haddaan nebiga looga dayanaynin wuxuu ka tegayna aan laga tegaynin wuxuu uu sameeyena aan la sameyneynin muxuu tusaale nooga yahay marka culim culimadii muslimiintana waa kuwaana fahamka badnaa ee fiqiga lahaa alimaamu shaafici innaga imaamkeenna waay weliba madhabtiisaan yaa madhab nooca maca dalika marka sunnadii nebiga wuuu le wuxuu la yimidna waa la imaa waa ku raacaynaa waxa uu ka tegayna waa ku raacaynaayo waa ka tegaynaa ayb marka qofkaas oo kale iyou la haystaa marka adiladiina ma haysto fahamkii culimmaduna ma haysto waa nin marka wuxuu jecel yahay iska sameeyo aanna laga celi karin ashaahidu min kalaami alimaami almualibiyi shaaficiyi alimaamu shaafici hadalkiisa shaahidku wuxuu yahay annahu dakara tarka tarkigiibuu sheegay min jumlati sunnati sunnaduu ku dhex daray walaakina natabicu sunata yani ficla min jihati ficlin wa tarkan min jihati tarkin iyadoo ku daran sunada oo allatii taas oo min shanihaa shanigeedu uu yahay an tultazama in la laasimsado wa qaala alxaafid bnu kahiir fi tafsiiri اlaayati الsaabiqati alxaafid bnu kahiir wuxuu yihi isagana qul in kuntum tuxibuuna allaha aayadii hore tafsiirkeeda wuxuu ku yidhi hadihi اlaayatu marka warkii hore ee shaafici ibnu xajar ayaa uga soo guuriyey fatxulbaariga ayuu uga soo guuriyey baabu man lam yastalim ila الruknayn اlyamaniyeyni baabkaas dhexdiisa wuxuu yihi ibnu kahiir hadihi اlaayaة اlkariimaةu aayadan wanaagsani xaakimatun waxay xukumaysaa waa tu xukumayso calىa kuli man idacaa maxabat اllahi qof walba oo sheegto ilaahay jacaylkiisa oo allaan jecelahay dhaho walaysa huwa calaa ariiqati almuxamadiyati kaas oo aan ku taagnayn dariiqii nebi moxamed fa inahu qofkaasi hadduunan dariiqii nebi moxamed ku taagnayn allaan jecelahayna ou sheeganayo fa inahu kaadibun fii dacwaahu fii nafsi almri sheegashadiisaas waa mid been ku sheegayo xaqiiqada xataa yatabica sharca almuxamadiya ilaa sharciga nebi moxamed loo nisbeeyey ou ka raaco waddiina annabawiya iyo diinta nebiga loo nisbeeyey ilaa uu ka raaco fii jamiici aqwaalihi wa afcaalihi hadalladiisa oo dhan iyo ficiladiisa oo dhan kamaa habata fi saxiixi can rasuuli llahi sal ll slam annahu qaala man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun qofkii sameeyo camal innaga shanigeenna iyo diinteenna korkiisa ounan ahayn fahuwa raddun waa lagu celina bayana alimaam marka hadalka ibnu kahiir intaas ku dhammaaday bayana alimaamu ibnu kahiir wuxuu caddeeyey ana litibaaca alma'muura itibaaca laysfaray fi laayati alkariimati laysku faray huwa an laa yucbad allaahu ilaa bima اtakhadahu الnabiyu sal ا ly slama qurbaة wacibaada waa inaan ilaahay lagu caabudin ilaa wixii uu nebi moxamed ka dhigtay wax alle loogu dhowaado iyo cibaado uu ka yeeshay maaha wa ana kula cibaadatin cibaado kasta oo lam yatakidhaa qurbatan oo nebiyullaahi moxamed uunan ka dhiganin tu alle loogu dhowaado fa hiya marduudatun calaa saaxibihaa qofkeedaa lagu celina fahal taraad daliilan ma arkaysaa daliil adalla calaa tarki min hada tarkiga ka tusin badan kan waayo man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun buu keenay وqال الxافظ بن رجب في kitaabihi فتح الbاrي شharxi صحيiح الbخaarي تaxta baabi qwl النaبي صلى اه عل سلم أna أعlamkم bالlah baabkaas wuxuu yidhi faنisbaة التqصيir إlayhi في الcamل u nisbaynta nebiga loo nisbeeyo gaabin xagga camalka uu ka gaabiyo iyadoo la dhahayo lاtikaalihi isku hallaynta oo isku hallaynaya darteed cala almaqfirati dembi dhaafka nisbada nisbadaasi in saa in loo nisbeeyaa khata-un faaxishun waa gef foolxun yacnii dhowr saxaabi baa nebiga guryihiisa imaadeen cibaadadii rasuulka ay warsadeen waa loo sheegay waa la yaraatay marka marka ay la yaraanayso waxay is yiraahdeen ayaga nebigu in cibaadada uu yaraysto garow u leeyahay waayo dembigiisii hore iyo kii dambe waa la dhaafay annaga yaa noo dembi dhaafay marka waxay iska dhaadhiciyeen maadaama isaga dembiba uunan gelaynin ilaahayna derajo weyn uu gaarsiiyey wax badan oo uu sameeyo maba u baahnay isdhaheen idinka badiya marka inta uu sameynayo ka badan la imaada sidaasay isdhaheen marka ibnu rajab wuxuu leeyahay in marka nebiga sala allahu calayhi wasalam loo nisbeeyo xagga camalka inuu ka gaabinayo ou yaraysanayo iyadoo laisleeyahay wuxuu isku hallaynayaa maqaamkiisa iyo maqaamka sare uu joogo iyo dembiga loo dhaafay kii hore iyo kii dambe arrintaa in la maleeyo ama nebiga loo nisbeeyo waaba khata faaxisha liannahu maxaa yeelay meel kalu kaa tusaa liannahu yaqtadii wuxuu keenayaa ana hadyahu nebiga hadyigiisa laysa huwa akmala alhadyi waafdalahu nebiga qof iska caadiya ma aha waayo isaga waa shaksiyo in lagu daydo loogu talagalay soo maha ninkii fiicnaan lahaa muxuu ku fiicnaanaa inuu isaga ku daydo haddii marka isaga uu cibaadaadkii ka gaabiyo muxuu ku daydaaba marka hadyigii rasuulka ayaaba mid naaqisa laga dhigaa markaas marka wuxuu leeyahy nabiga sala allahu calayhi wasalama maqaamkiisa si kasta oo u weynaado haddana cibaadada wax ka badnaay ma lahayn intii uu la yimid baa cibaado fiican ah marka in lala imaado qof inuu ka badiyo uu yihaah wuxuu nebigu sameynay inaan aniga ku cibaadaysanaa waayo aniga dembigayga lama dhaafin waa badinaya inuu yidhaahdo ayaa waxay tahayba qalad sababtoo ah nebigii ninkii cibaadada badsa lahaa axadkuu ku daya lahaayba waaba asaga soo maaha asagaa marka xad iyo limid kuu sameynayo xadkii iyo limidkii uu kuu sameeyo kuga ku joog tajaawus iyo hala imaanin waaya walihaada wuxuu yihi wahada khaطأ cadiim walihaada kana salى اllahu عalayhi waslm yaqulu fii khudbatihi nabiga khudbadiisa wuxuu ku dhihi jiray khayra alhadyi hadyu muxamedin yani faina khayra alhadyi faina kula yani ina khayra alhadyi ina khayra alhadyi hadyu muxamedin wayaqtadii ayضa wuxuu keenayaa hada alkhaطأu gafkaani ana aliqtidaaءa bihadyihi in hadyigiisa lagu daydaa fi lcamali xagga camalka laysa huwa afdala mid fadli badan inuunan ahaynaa ka dhalanaysa danigan foosha waayo haddii markaa de haddii lagu yiri haddaad haddaad aaminto nebigu cibaado badan ma samaynayo sababtoo ah waa loo dembi dhaafay uma baahna haddaad iska dhaadhiciso waxaa ka imaanayso inaadan ku dayanin taasna sax ma ahan bal ilafdalu sida fadliga badan aziyaadatuba inay tahay ayb laysa huwa afdala bal bal ilafdalu shayga markaa yacni fadliga badan aziyaadatu inay tahay ayb ama bal ilafdala ziyaadata ay inay shayga fadliga badanba ziyaadadu inay tahay calaa hadyihi laga badiyo hadyigiisa fii dalika arrinkaa wahada khaطأu cadiimu jida fain allaha tacaala qad amara nebigu alla wuxuu amray bimutaabacatihi nebiga in la raaco waxaha calayha waana ku booriyey qaala tacaala alla wuxuu yihi qul in kuntum tuxibuuna allaha faاtabicuunii yuxbibkum اllah washaahidu min hada shaahidkana wuxuu yahay arrinkan ana aladii yatanaطacu midka xad dhaafinayo xeel dheeraanayo wayasiidu kordhinayo ziyaadinayo walaa yaqifu aan ku istaagaynin fii cibaadaatihi cibaadaadkiisa xaysu waqafa calayhi nabiyu sal l slam meeshii uu nebiga ku istaagay naasibun ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam ataqsiira waa mid nebiga u nisbaynaya gaabin falidalika takunu ariiqatu salaamati hab yani waxaa yani qaldan dariiqada looga nabadgelaya waxay noqonaysaa tarka maa tarakahu nabiyu sal l slam wixii nebigu uu ka tegayba in layska dhaafo tadayunan uu uga tegay maca qiyaami lmuqtadi walaa maanic wahada maa fahimahu salafu waa waxay fahmeen kamaa sataraahu biumi caynika in shaa allahu saad arki doonto wa min albayaani lmufhimi bayaanka wax fahamsiinayo waxaa ka mid ah tabyiinu lashyaai biaddaadiha haddaad rabto in shay aada fahamto shayga lidkiisa fiiri maalan haddii la rabo in lagu sharxo shaygaani yani wax in mugdi oo kale haddii la rabo in lagu sharxo waxaa lagu dhihi karaa mugdigu waa iftiin la-aan maxaa lagugu sharxay marka didkiisa iftiin ayaa la rabaa in lagu sharxo lidkeedaa lagugu sharxi karaa waa mugdi la-aanaa lagu leeyahay waxayna dhahaan marka wabididdihaa tatabayanu lashyaa ashyaadu waxay ku caddaataa cagsigeeda haddaa rabta marka tarkigu inuu sunno yahay inaad fahamto wixii nebiga ka tegay diin ahaan uga tegay in laga tago inay sunnadu tahay inaad fahamto haddaa rabto cagsigeeda feerin ayb shay nebigu ounan ka tegin ou sameeyey haddaa adiga ka tagto diin ahaan ah uga tagto maxay noqonaya inaad bidca ku dhacday soo maaha bidca maxaa kasoo horjeeda sunaa kasoo horjeeda tarkigu sunaa ka xasilaysa marka wa min albayaani اlmufhimi tabyiinu اlashyaai biaddaadiha u fiirso faإida kaanat الsunaةu tarkiyatu sunada tarkiyada hadday tahay min jumlati الsuna fahunaaka waxaa jirta meeshaani bidcatu tarkiyatu suna tarkiya markay jirto cagsigeeda bidca tarkiya jirto waa maxayna wahiya an yatruka اlinsaanu qofku inuu ka tago maa lam yatrukhu nabiyu sala allahu calayhi wasalam wax uunan nebigu ka tegin tadayunan diin ahaan inuu uga tago maalan wixii nebigu aanu ka tegin uu sameeyey adiga haddii aad ka tagto laakiin adoo waajibe waaji yacnii waxaan ka hadlayaa waxyaabaha marka aan de waajibaadka iyo aan ahayn markaad ka tagto maalan rasuulka hilib waa cunay adiga haddaad hilibka iska dhaafto ood ka tagto laakiin aadan uga tegin calaa sabiili tadayun waxaa uga tagtay caafimaad ahaan inuunan mulaa'im uunan kuwa ahayn ayaa uga tagtay wax qalada kuma jirta laakiin markaad hilibkii oo nebigu cunay adiga aada uga tagto tadayun ahaan oo aad tiraanu ilaahay waxaan ugu dhowaanaya inaan hilibka ka tago meeshaa marka nebigaad u nisbeynaysaa soomaha taqsiir waayo haddii diin ay gelayso in laga tago oo arrinku tadayun ou galo waa in nebiga laga haysto marka haddii rasuulkii ou cunay adigii inaad diin ahaan uga tagtaa waxa tegista ka tegiddaadaadii tarkigii baad bidco ku samaysay middaan ka hadlaynana tarkigii oo sunno aba waayo wixii nebigu ka tegay inaa waa ka tagtay sunna tarkiyahu wixii nebigu sameeyey baad ka tagtay diin ahaanaana uga tagtay nebigiina waa sameeyey bidca tarkiyahu ayb waqad xadarahu lmustafa sala allahu alayhi wasalama ayamaa taxdiir nebigu arrinkaa waa ka digay wadaliilu dalika kaa daliilkiisu wuxuu yahay ana nabiya sala allahu alayhi wasalama nebiga qaala lihalaathati saddexdii qof buu wuxuu ku yidhi aladiina jaa-uu ilaa buyuuti nabiyi sal l slam saddexdii saxaabi ee nebiga gurigiisa yimaadeen fasa'aluu can cibaadatihi cibaadada nebiga wax ka su-aaleen falamaa carafuu markay garteen fakaanahum taqaaluuhaa waaba iyagoo yaraystay waxayna isdhaheen nebiga waa loo dembi dhaafay idinkoo kale ma aha faqaala axaduhum midkood wuxuu yidhi inii laa atasawaju nnisaa anigu haweenka ma guursanayo muxuu rabaa marka inuu ilaahay ugu dhowaado guur inuu ka tago nebiguna waa sameeyey guurka soo maaha wa qaala alaakharu kii kale wuxuu yidhi inii asuumu anigu waa soomaya walaa ufdiru mana afuraayo midkan kalena marka wuxuu leeyahy anugu maba afuraayaba afurkiibuu ka tegaa yani afurku waa inuunan soom soomin maalmaha qaar nebigiina maalmaha qaar waa ka tegay soomaha soonka oo ifda yani waa afuray wa qaala athaalidu kii saddexaad wuxuu yidhi inii usallii walaa anaam habeen oo dhan waa tukanaa mana seexanayo kanna wuxuu rabaa inuu ilaahay ugu dhowaado jiif in laga tago nebiguna waa jiiftay oo jiifkii kama tegin faqaala sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi saddexdaa nin amaa ana aniga fa asuumu waan soomaa wa ufdiru waana afuraa wa usallii wa anaam waa tukadaa waana seexdaa wa atasawaju nnisaa haweenkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii sunnadeyda qofkii noco oo ka tago falaysa minii aniga mid ma ah sunnada cagsigeeda waa bidco qofkaani marka bidcow ku dhacaa waay fiiri marka bidcadaani marka maxay ka timid tarki idan waa inay jirta marka sunno tarki ka imaaneysa nacam axaadiidta nebigana waa ka buuxda waa ku arki doonaa in shaa allahu tacaala faإida qaala dalika lihaaؤulaaءi الrahdi jamaacadan hadduu nebigu sidaa ku yihi liixdaaثihim tarkan muxuu sidaa ugu yidhi waxay la imaadeen oy soo cusboonaysiiyeen ka tegitaan shay nebigu aanu ka tegin oo laga taga min cindi anfusihim naftoodayna kala imaadeen oy kasoo ixdaahiyeen faman cabada allaha tacaala haddaba ninkii ilaahay ku caabudo bitarki اlmuwaafiqi liطariiqati الnabiy sal اه l slam kuwan tarkigooda nebiga ma waafaqsanayn soo maaha ninkii laakiin tarkigiisu ou nebigu waafaqo muxuu noqonaa marka falaa shaka anahu calaa sunnati inuu sunnada ku taagan yahay wixii nebiga iskaga tegay ninkii ka tegay waa ammaanan yahay marka kuwaan marka maxaa nebigu sidaan ugu canaantay waxa ay ka tageen ayaa wuxuu waxay ahaayeen wax nebigu ounan ka tegin fabi haadaa sidaa ayaa marka nuhbitu sunnata tarkiyata aan ku sugaynaa meeshaa marka de aayaddii labaad waa sidaas kadib marka aayaddii saddexaad gelayaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi